Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdulaahi ayaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ka daahfuray shir looga hadlayay arrimaha xalinta dhulalka degmada Baydhabo. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed xubno ka socday maamulka degmada Baydhabo iyo qaar ka mid ah culamada magaaladaasi. Daahir Cabdi Cabdulaahi Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryeynta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay ujeedka shirka.
markii conflict resolution la ka hadalo waliba arrimo badan ee jiraa in la ka hadalo oo ku saabsan madara wada markaas la iska haysada oo markaas teegin in oo la xali mala raayso la ka xali qaab dibad ee la ka xali qaabkii la marfay si barashadii iyo baahanta marka een kulli odayaasha dhaqanka hoggaan madara maaldiinka hoggaan bulshada qaybasho kala duwan kala duwan hoggaan way rajeeyaan in oo shirkuna wada shir oo wal muhiim ah ka bahayaan kaasoo hadhowdii la dabaqan doona haddii lahayn diin marka runtii aad iyo aan ka faraxsanaa madaraysan barnaamijkan oo madaxtooyaha qaban qaaday oo madaraysan guud ahaan koonfur galbeed waxay jeeneen in barnaamijku camal aysan socdo markasta madaraysan way qayb ku citaa dibaysiinta qayb ku cita may qayb ku citaa madaraysan in oo waddankasi nabadgelyo ee manaa ummadda walyoosho lahayn shan wareegan haddii naqad haddii wal dowladda iska leeyahan haddii naqad haddii wal bulshada dhatiyo dhatiyo ka dhigayaan marka insha allah ciid iyadan ka faraxsano ciid iyadan mahadsantiin marka waa ka dhawaaya agaasimaha guud ee madaxtooyada soo dhawaada shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii xal loogu heli lahaa dhululka ay isku qabsadaan bulshada ku nool magaalada baydhabo ee gobolka baay